waxa fiican markaad daristid dhibaatada ina haysata xagga amniga noocyo badan bay leedahay midi waxaa lagu sifayn karaa kartidaro mid waxaa lagu sifayn karaa habka aynu u gelayno oo dagaalka ugu gelayno nimankan nabadiidkaah oo aad moodid inuu u baahan yahay in wax laga bedelo sababta wax looga bedelayaana waxay tahay asymmetrical warfare bay ku shaqaynayaan waa niman ku dhufoo ka dhaqaaq ah ciidamo milatarioo meel fadhiya lamaba dagaalami karaan habka istaraatiji cad oo habka lagula dagaalamaya oo ciidan kamandowsa xuduudaha ciidamada milatariga xuduudaha loogu talagalay xuduudaha kuwayn ka difaaci jirnay dalka gudihiisayba joogaanoo difaacaya dowladihii laga difaaci jiray xuduudaha waa kuwan joogee magaalooyinkoodna joogo oo iyaguyna difaacayaan oo iyaynaga difaacayaan soomaali uun dagaallamaysayba ka difaacayaan soomaali unbaa la kala celinaya inamada shabaabka ee nabadiidu waa wiilasheen waa soomaali unbaa istiraysa haddaad eegtid sideetanaadkii marka laga soo bilaabo ilaa hadda soomaali unbaa isdilaysa noocyo kala duwan ha qaateen sidaa darteed caqligu inuu taliyaa la doonayaayo amniga sida loo waajahaya waa inuu noqdaa si cilmiyana ciidan dabadda kaaga soo duuray oo dowladi kaaga soo duushay sibay leedahay in loo waajaho ciidan xamar ku jira oo aanan arkaynin oo wiilkaagu inuu ku jiro ay dhici karto oo walaalkaa ku jiro wiilkaad abtiga horta ay ku jiro oo magaalada jooga oo falal argagixisaa oo dhibaato u wada dalka kugu samaynaya hadda ka soo qaad annaga santral markiina lagu qarxiyey gabadhii aan ugu jeclaynee hoteelka haysay baana qarxisay lixdan bay maalintaa dishay gabadhaasna haddii la dhihi lahaa waa argagixiso toddoba wasiir baan ku deganay toddobada iyada wasiirba gabadhaas waxaan dhihi lahayn gabadhaa maxaa laga rabaa xaqiiqdu waa saa waa qof kula mid ah waa qof dadka kuwaad ugu jeceshahay oo ku ag jooga laakiin mabdac qalada la geliyey oo cadow kuu noqonaya oo ku baabi'inaya saddexaa shay soo maray arbaca iyo khamiis iyo jimcaha ayna qarxinayso saddexdaba waa soo maray waxay qabtay inay janno tegayso waa dhallinyarteennii oo la marin habaabiyey oo cadow inagu noqday marka sidaynu u waajahaynaa waa ka duwan tahay ciidan milatariya oo janaraaradeenii intaan keenno sidii loo waajihiyey waxaa wardoom xamar oo kale waxyaalaha wax lagaga qaban karaa ciidamo jidad la dhigo lagagama qaban karo dhagxaan sibiroo meele lagu gooyo wardoon wardoonkiina dhibaatooyinka ugu waaweynayna haysa ammaanadeennii baa xumaatay berigii hore qof baa hal milyan loo dhiibi jiray oo lagu aamini jiro oo aan taaban jirin safaaradaha for example sababoo kale cabdiraxmaantuul ilaahi u naxariiste hal milyan oo dollar baa loo dhiibi jiray shilin kama taaban jirin shilinna kama haysa waxaasna wuxuu ku bixin jiray wardoon laga keeni jiray etoobiya wax lagaga hadla dheergoodu keeni jiray hadda ammaanadii waa xumaatay qofkii wax loo dhiibaa inta badan waa lunsanayaa dhibaatadaasaa asaasiyoo jirto wardoonku wuxuu u baahan yahay transparency ma jirto oo waa lacag hoos loo bixinayo in la bixiyo iyo in kalena lagama warhayo dhibaatooyin fara badan oo musuq maasuqu awalan ka yahay oo bulshadeenna saameeyey sida bulshada kenya oo kale wax walba waa la qabtay institutions waa sameeyey haddana musuq maasaqii waa la kari lahay musuq maasaq baahay waa ka mid dhibaatooyinkeena waxaa ka mid ah resources cashuur aynu bixinna aada u yar cashuuraha aynu bixinna lacagta dalka soo gasha maalin dhaweyta xukuumaddu waxay ku faalaysay boqol iyo afartan milyan baa sanadkii hore soo haray ceeb miyayna ahayn dal intaa la eg hal dhibaarman baa dhowr boqoloo milyan ay ku baxdaa meelaha qaarkood dalalka macnaheedu waxa weeyaan amni fiican lama helayo ilaa resources dhaqaalihii ku filnaa ee aanu ciidamadeenna siinin ciidamadeennu inay boqol dollar qaataan run ahaantii ma ahayn inay ka fiicnaadaan inay xariye yeeshaan toban sano horteed dhibaatooyinkii aanu ka hadli jirnay war xeriye ha naloo sameeyo war ha loo sameeyo tababar tababaradii waa la sameeyey laakiin xeriyihii askartu seexan lahayd hadda askariga suuqaa lagu sii daynaya qaad buu ka dhargayaa meel walbuu qaad ku cunaya askartu berigaa shaqada qaranka iyo ku jiri jirnay khamiistaa la soo bixi jir askarigu inta cashee kale subaxdiibaa la ordisiin jiray askari fituha askari soo jeeduha maalintaa fasaxana wuxuu doonuu samaynaya hadda askartii meel ma leh hubkoodii meel ma yaallo ammaanad ilaa hubka waa in meel la dhigaa markuu suuqa aadaya waa in hubku meel yaallo waa in xeriya meel walba ku leeyihi xeryihii lama dayactirin waa dhibaato toban sano horteed markaanu guddiga amniga qaranka ku jirnay dhibaatooyinkii berigaana hayay baa haddana taagan isla hadda marka waxaad moodaa tadawulkii meelo aynu ka samaynay waa jiraa meelaha qaarkoodna lagama samayn dood caafimaad qabto oo oo wax la sheegayaana waa loo baahaya dooda waxa wax loo tilmaamayaa ma aha in wax la xumeeyo waa in wax la saxo waa in lagu saxaa oo xukuumadduna aysan u arag in la durayo oo oo laba qolo iska soo horjeeda ma nihin waxaynu nahay dowlad qarankan mas-uul ka wadaa mas-uuliyadday naga saaranna in dadkeenna aynu u helno ammaan taaba ammaankaas wuxuu ku iman karaa innagoo xisaabtana guddoonka iyo xildhibaanadana run ahaantii aada iyo aada waxaan ugu boorin lahaa oversight responsibility hadda maalin dhaweyto intara parliamentary unionka markaanu tagnay buug dhan baa nala soo siiyey oo mas-uuliyadda kormeerka oversight responsibilityga baarlamaanada buuggaas af ingiriisi buu ku qoran yahay guddoonku inay turjumaan baa qurux badnaan lahayd oo loo qaybiyo xildhibaan walba oo mas-uuliyadda ay leedahay because ma qabanno run ahaantii inaynu la xisaabtanno inaan marmar baraarugno laba sannadood kabacdi intaan baraarugnay hadda inaynu wax walba cagta marinno ma habboona waa in joogtay aynu joogtaynaa oo wasaaradaha la xisaabtannaa oo wixii qaldan qaarna waa ka hortag qaarna waa sixitaan guddiyadu waxyaalo noqon kara qalad ayay ka hortegi karaan waxay kaloo sixi karaan wax tallaabo la qaaday iyada oo aan fogaan in la soco laakiin haddii aan lala soconba baarlamaankeenoo dhan lama socon karo tallaabooyinka guddi walba guddiyada aada u shaqeeya run ahaantii oo ammaan mudan guddiga maaliyadda ee aad bay u shaqaysaa guddiyada kale run ahaantii sidii la filayay uma shaqeeyaan waxaana loo baahan yahay kormeerka aynu dowladda ku haynaa ma noqonaya mid taama ilaa guddiyadu si fiican u shaqeeyaan oo la saxo xukuumadda waxyaalo badan oo qaldan oo dhaliilaac baa la sheegay oo halkan laga sheegay waxa fiicnaan lahayd in guddiyada loo geeyo oo guddiyadu ay ka hortagaan ama saxaan dhaliilooyinka talooyin badan oo fiicfiican baa la keenay talooyinkaa inta la ururiya in guddiyada loo dhiibo oo guddiyadu ay kula xisaabtanto wasaaradaha markaas ay mas-uulka ka yihiin ee kormeerka ku leeyihiin waxayla tahay doodan waana ku dheeraanay waanaan kolley anu waxaan u arka kolley mid caafimaad qabto oo shacabkana dareen badan baa jiro baarlamaankiiba ma shaqeeya lagu yidhiyo maybe inaynu shaqaynayno oo miiska garaacayna baynu tusaynaa waa qurux badan tahay runtii inaan inaan tusno oo shacabkii inaan xukuumaddii aynu innagu ansixinay xataa maalintii barnaamijka inaan akhrino waa naloo diiday dad badan oo aan ku jiro waxaan lahay war barnaamijka aynu iska akhrino rag baa intay mowshan keeneen yili lama akhriyaye iyadoon waxba la akhriyin ha la ansixiyo haddana dhibaatooyinkeedii waa haynaayo barnaamijka maalinta waa laga doodi lahaa waa la arki lahaa qof walba kor buu ka qaybi lahaa oo wuxuu kula xisaabtamo xukuumaddu heli lahaa
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.